asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee haddii eebbayd mahayo hadba dhinacii macquula aan ka soo goosanno middan iyadaana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii noocaas aha si aad ogtihiinba dhegaystayaal soomaalidu kama gebowdo inay ama ciyaarto ama ay qabyaaladayso tusaale ahaan markaan ku leeyahay ama ay ciyaarto ama ay qabyaaladayso waxaad arkaysaa odayaal koox ah hadda xilligan aan ku jirno odayaal koox oo lagu leeyahay tv intay u yeedheen ama idaacad intay u yeedheen iyagoo arrin beeleed ka hadlahaya waxaad arkaysaa haween iyo dhallinyaro iyo rag kooxa oo intay saxaafadda u yeedheen hadlahaya oo nin siyaasi oo iyagu ay maaragtay beeshooda ka soo jeeda taageeraya ama dhahaya waan ku taageeray waxaad kaloo arkaysaa mid siyaasi oo xil raba beel dhan oo intay isugu imaatay kulligeed u alalaasaysa ilelelelee oo sacabka iyo gurbaanka ka dhacaya iyo waxa meeshaa yaallee dhasa iyo dharaabuqa iyo kiikiga aad yaabayso ayaad arkaysaa waa marxalado ka mid a marxaladaha soomaalida sideedaba ay dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan u leedahay middan maanta aan soo qaadanaynana ama sheekadan maantana idamka eebe waxay inoo muujinaysaa kuwaas iyaga ah mid la mid a haddii eebba idmahayo waxaa dhacday waxaa la yidhi beel ayaa meel deganayd waxay lahayd nin suldaana beesha iyada ah beeluhu waagii hore soomaalidu habkii ay u degi jirtay waxaa jiri jiray qoysgooni wax la dhaho degmooyinka macnaha soomaalida la soo qaadan jiray meelheblo qoysgooni baa yaalla meelheblo jees baa degan labadaa markii la dhex la dhihi jiray degmahebla meelhebla waxaa degmaa degan meelhebla saddex waxaa kasii sarreeyey afar waxaa ka sarreeyey kayro oo iyaduna ka sii badan shanaad waxaa la dhihi jiray beel shantaas qaybood ayaa loo kala qaybin jiray sida deegaamadu yihiin waa shanta qayboodee hadda sidan luqadaha qalaad hadda aad u qaadateen soomaalidu ay u qaadatay shan qayboodoo ka matalaysa shantaa qaybood waxay ahaayeen makacdo oo ah qoys yaroo meel degan oo makacdo la dhaho waa kow oo hadda aan ku sheegi karno waa makacdo laba waa waxaan lokeeshinka aad dhahdaan ama aad tuulada u bixiseen waa tuulo tuulaan dhihi karnaa waxaa ku xigoo kaleento oo tuuladaa ka sarreeya een wax la dhahayo degmo ayaa ka sarreeya hoos maxay ahayd waa tuulo may hoos maxay ahayd waxay ahayd makacdo laba maxay ahayd waxay noqotay tuulo saddex maxay noqotay degmo saddexdaa markii degmo noqotay kayro gobolkii wuxuu noqday waa kayro kayraan dhihi karnaa oo aan ku sheegi karnaa gobolkii markaan kor soo qaadno kayre hebla saasoo kale oo markaan hadda ma ka hadlayno oo kaleento wixii dee goonyaheeda markii laga hadlayo hal meeloo xildhibaan laga soo doortay goonyaheeda wixii oo dhan waxay noqonayaan tuule iyo makacdo iyo saasay usoo qaybsamahayaan degmay imaanaysaa marka degmadii markay imaatay way ka soo dallacaysaa waxay tegaysaa kayro kayradaas wixii kasii dalla koonti oo kale u dallacaysaa marka sida hadda waxa koonti laga dhahoo kale waqooyi bari waxaas ayaa jiray marka ninka suldaanka ee nimankaa xukumaay wuxuu fadhin jiray beesha oo ah meesha ugu sarraysa ama dadka ugu badani ay degeen maalinkii dambe wuxuu imaaday meel degmo ah oo degmo aan badnayn ay joogto nin oday ah ayaa ishayn waayey oo raggii u ciyaarayay ninkaas yaa ku dhex darmaday isagoo ciradu caddahay oo weliba oday ah oo booxosh ah oo wixii buu sacabka tumay nin baa ku yidhi war hebel maxaad sidan ugu dharaabuqaysaa aad sidan ugu ciyaaraysa markaasuu yidhi waryaa haddii ilaahay m ficil baa i qaaday mada sacabtuntaan huy ficilun baa i qaadae mada sacabtuntaan huy u fiirsaya ficil baa i qaadae mada sacabtuntaan ahay buu yidhi isagii baa inoo sheegay ilaa iyo maanta soomaalida waxaad moodaa ficilkii isaga ahaa inuu qaaday oo ay sidii da sacabtuntaba iyagoon ahayn rag iyo haweenba ay sacabka garaacahayaan mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi oo aan ku soo qaadanaynaa nin geed geli jiray geed looma galo nin geed geli jiray geed looma galo ayaa la yidhi